wasaaradda warfaafinta hirshabelle ayaa magaalada jowhar ka daafurtay tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadanaha tababarkan ayaa waxaa ka qeybgelaya in ka badan konton qof oo ka kala socda qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka jowhar wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hirshabelle cabdishakuur shaashaa ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan annagoo ujeedkeenu uu yahay inaan wax ka bedelno hanaanka wartamineed iyo hanaanka warbaahineed ee wariyaasha iyo bulshadeenna wasaaradda warfaafinta sidaad la socotaan tenamkan muddo sideed bilood hadda shaqaynee waxaan hirshabeelle guud ahaan ku qabanay laba iyo toban tababar oo isugu jira kuwo wasaaraddu ay iyadu gooni u fulinaysay iyo kuwaan kala kaashanaynay ururada warbaahineed ee ka howlgala dalka ujeedada tababaradaas loo qabanayay oo wasaaraddu u fududaynaysay ama u codsanaysay waxay tahay in la qurxiyo la hagaajiyo hanaanka wartamineed ee wariyaasheenna iyo bulshadeenna
cismaan maxamed mukhtaar baarey gudoomiyaha degmada jowhar ayaa wasaaradda warfaafinta hirshabelle uga mahad celiyey tababarada joogtada ah ay u qabatay wariyaasha runaantii farxada ii tahay inaan idinkala soo qayb galo barnaamijkan qiimaha leh waxa ugu fiican waaye wariye loo qabto in bulshada xuquuqda ay leedahay sababta aan usoo qaadanaya waxay tahay wariyaha waxa jirta oo kugu colaadinayo taleefonkoo iga qawi waaye waxa waaye shaqadiisi inuu arko sida ugu fudud ood magaciisii oos igu heli lahay inuu sameeyo cid kasta oos iisoo mari karo qofka inaad kasbi kartaa raa isagoo oo warka diidaayo oo dhahaayo may maka sheekay kariya maka hadli kari dhahaayo oo dhulka u soo dhigtid inuu ka hadlo ereygaas